Xakayaha dowladda hoose ee magaalada Beledweyne Yaxye Cabdiraxmaan Xuseen ayaa warbaahinta u sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan ciddii lagu arka iyadoo qashin ku shubeysa webiga Shabeelle oo inta badan biyihiisu ay ku tiirsan yihiin bulshada magaalada. Yaxye Cabdiraxmaan Xuseen, xakayaha dowladda hoose ee magaalada Beledweyne, ayaa marka hore sharaxaya dhibaatada lagala kulmo qashinka lagu shubo webiga Shabeelle.
Saa la socotaan baa xilligan la joogo webiga webiga oo sii yacni euro sii noqonaya oo yacni xilligan oo kale webiga markuu noqdo waxaa la rabaa in laga ilaaliyo waxyaabaha qashinkii waxyaabaha balastiig oo kale in laga ilaaliyo Ee, waana caqabad weyn ay ku noqonaysaa oo hadday noqoto xoolaha iyo hadday noqotoba bilaadanka hadday noqotoba Een, biyaha caweynaba waxaa badanaaba waxaa laga dhaliyaa ama waxaa laga keenaa waxay ka imaadaanba een webigay ka imaadaan oo maanta haddaa qashin ama balastig ama cirbada ama waxyaaba qashin haddaa ku shubtid oo kale xaaladda iyo yacni ii sheeg waa khataraha iyo ama cudurrada ka imaanaya waxaas waa waa gari kartaan een insha allah bulshadana waa wacyigelin fara badan ayaan midaas meeraan dhoweyn ka dowladda haasaan dowladda een ka dowladda hoos ahaan u sameyn doonaa hadduu ilaahay idmo een yacni dadkii maqaayadaha iyo badanaa xaafadaha qashimanka dadka soo arooriyo waxaan digniin la farayaa inay ka joojiyaan ama inay ka ilaaliyaan wayna dareemi karaan yacni ayagoo fahmi karo ama ayagoo xol fahmi kara ayay ku shubayaan qashin walba waxaa loogu talagalay goob cayamana loogu talagalay ama si kale haddaa u bayaaniyo waxaa jira meel qashin la geeyo banaanka magaalkiisa haddaa banaan magaalkiisa awoodin oo geey karinne xaafadaada horteyda ayaad waxaad ka qodanaysaa god kadib ayaad halkaas ku gubeysaa wixii qashin eh wax kugu imaan kara malaha cid kugu qabsan kartana malaha Ee, waxaa la farayaa ama ii sheego mar kale haddana la farayaa ee, bulshada qeybeeda kala duwan kawaaleyda iyo maqaayadleyda iyo dhammaan ee, suuqaha khudaarta iyo dhammaan inay ka waantoobaan arrinka khatarta ah bulshada khatarta u ah deegaanka khatarta u ah dhammaan xoolahana khatarta u ah in ay ka digtoonaadaan arrinka Een, tan xigtana ka maamul ahaanka dowladda hoose ahaanna waxaan badanaa wacyigelin fara badan u sameyn doonaa xaafadaha qeybeeda kala duwan iyo dhammaan maqaayadaha iyo dhammaan ganacsatada insha allah maraan dheereen waa arrinkaas waa gudu- waa ku guda jirnaa hadduu ilaaha idmo tahay arrinka waa arrin yacni isheego dowladda hoose ahaan u diiwaangelisan waa arrin in lagu dhaqaaqo maraan dheereen lagu dhaqaaqi doono hadduu ilaaha idmo midaas iyo shaqooyin kala badan insha allah midaasna way nagu jirtaa qorshaha in loo sameeyo ciidan gaar in loo sameeyo meelahaas oo kale ah, qashimaadka dadku aruurinayaan in la in lasoo qabto la ganaaxo ganaax ayay mudan yihiin weliba Ee, arrinkaasna waa arrin yacni ku guda jirno maraan dheereen insha allah waana bilaabi doonaa intaan bilaabin ka horna waxaa hadda usii sheegaynaa bulshada oona yacni sii tabinaynaa sii ogeysiinaynaa inay ka waantoobaan hadday kabaabitoo waayaan ama insha allah ama ii sheego iska ilaali waayaan waa waa insha allah waa arrin si de- go-aan deg deg ayaa laga qaadanaa ganaaxna deg degna oo lagu fulinaya insha allah haa wix- yacni waxaa caweysaan badanaa maanta qashinka haddaa ku shubtid oo kale biri waxaa waa ceelka ugu jiro ugu horeeyo waa biyaha waxuu keenaa webigoo keenaa laga yaabaa xoolaha adiga kuu joogo ama ilmahaaga ama ii sheego waxaas hadhow saameyn badan inuu ku yeeshaa laga yaabaa marka insha allah bulshada een, degmada beledweyne inay ka waantoobaan ama meelaha ka- meel walba ay joogaan inay ka waantoobaan yacni ii sheego biyaha iska wasaqeynin ama biyaha ilaalsadaan biyahooda xiliyadan oo kale waa ogtiin xiliyada ugu daran waaye waa xiliyada ugu halisan waaye xiliyada dabeelaha kacsan waaye maanta wa- waa aragtaan xiliya waxaa lagu jiraa xaga ayaa lagu jiraa biyo wasaqeysan haddaa cabtaan waa xaaladda waa ogtahay sii noqonaysa marka ha ka waantoobaan waxaan iska ilaaliyaan wixii caqabad ku ahna ama dadkii si dhuumaasha si yacni dhuumashaan lagu ugu shubaayna dadka dadkaasna dowladda ayaa gacan adag ku qaban doonta insha allah Cudurka shuban biyoodka ayaa inta badan ka dhasha markii uu biyo yareeyo webiga Shabeelle isla markaana lagu shubo qashinka.